kulankan oo ka dhacay qeybo ka mid ah gobolka mudug oo iskugu yimaadeen waxgaradka iyo odayaasha beesha hiraab iyo mas-uuliyiinta wilaayadaasi ayaa looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka odayaasha ayaa kulankooda waxay kaga hadleen boobka khayraadka dalka iyagoona soo hadal qaaday guulihii ugu dambeeyey ay xaqiijiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana nabadoonada kulanka kasoo qeyb galay ka mid ah cabdiraxiin maxamuud cali maxamuud macalin iyo kuwo kale qodobka koowaad waxaan leeyahay guulaha waaweyn ee futuuxaadka ee ilaahay siiyey muraabidiintiisa una taagan in ilaahay kelimadiisu ay kor noqoto midda gaaladuna ay hoos noqoto guulaha uu siiyey oo uu ka siiyey bariga afrika khaasatan walaayooyinka afarta walaayo oo ay ku soo duuleen cadowgii saddex sano ka hor guulaha uu naga siiyey inaan ilaahayna uga shukrino ummadda muslimiintana la wadaagno waxaan rabnaa inaan cod dheer uga hadalno dalkeenna oo xaraasha iyo xasan gurguur oo uu si qarsoon gaalada iyo si muuqataba u wareejinayo waxaa la wareejiyaa qofku wuxuu wareejiyaa damiir iyo dadnimo iyo caqliga ka dhammaaday waxaa la wareejiya wax adigu aad leedahay wax adigu aadan lahayn haddaad dukaanin leeyahay inta furto tiraa dukaankaas raashigaya hala kala qaato beenaad sheegaysaa ilama welihida dukaanka waaliga walaayada islaamiga ah mudug sheekh xasan abu xamza ayaa isagana ka mid ahaa mas-uuliyiinta kulanka kasoo qayb galay waxa uuna goobta ka jeediyey kelimo dhinacyo badan taabanaysa bahda ama beesha hiraab ee juhdigooda bixisay aragtidooda uruurisay isu keentay naf iyo maalba isu diyaarisay cadowgaas ilaahay inay boqonta goyso diintooda iyo dalkooda iyo dadnimadooda iyo cirdigooda iyo sharafkooda ay difaacdaan u istaagaan ayagana waan u mahad celinaynaa waxaan leenahay acmaashiina allah barakeeyo allah aqbalo wakhtiga aada bixiseenna miisaanka xasanaadka allah inin saaro waxaan rabnaa inaan u duceyno hambalyeyno bogaadinno wiilasha mujaahidiinta ah ee qabada iyo qabowga iyo qoraxda u taagan ilaahay kitaabkiisa inuu kor noqdo in ma garanaysaa ummadda muslimiinta ah sharafkeeda ay ilaaliyaan maalka iyo cirdiga iyo sharafka uu leeyahay ruuxa muslimka ah ay u ilaaliyaan u taagan naftooda u bixiyey ayagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waxgaradka soomaaliyeed iyo hormuudka bulshada ayaa si xiriir ah kulan ugu yeeshaa walaayaadka islaamiga iyagoona ka arrinsanaya xadba xaaladda taagan islamarkaana diraya fariimo ku socda bulshada ay hogaamiyaan